xasan xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada jowhar ayaa dhalinyarada waxbaratay ugu baaqay in ay noqdaan kuwa dalkooda wax kusoo kordhiya maadaama ay yihiin horumarka dalka ayna ka qayb qaadan karaan horumarka magaalada jowhar dhalinyarada ayaa sidoo kale lagu dhiirigeliyey in ay si firfircoonila uga qayb qaataan barnaamijyada horumarinta sida tababarada xirfadaha iyo kulamada aqoonta lagu kubcinayo kuwaas oo loogu talagalay in kor loogu qaado xirfadooda shaqo iyo wacyigooda bulshada ama ugu baaqaa in ay marka hore ay iswareystaan ay ay yidhaahdaan warnimiyo dalkeenna intaasusan ayuu burbursan yahay dowladeenna nama qaadi karto annaga maadaama aan wax baranay horta maxaana la gudboon qofka ugu horeyn waa inuu isku dayaa inuu tiisa maareeyo qof kasta oo jaamcad ama master degree diyaariyey oo wax bartay haddii marka ugu horeyso nafsadiisa oo sidii uu ku maareen lahay uu xoogga saaro waxaa usoo baxayso inuu markaas haddana mid kale uu maarey karo midda kale waxaa qasab ah ama dadka ama dhalinyarada wax baratay laga rabaa inay sameeyaan inay sameeyaan team ama groubis oo isbahaysi ah groubkaas wuxuu ka xoog badan yahay shaqsi shaqsi ama personal oo ka xoog badan yahay markii groub la noqdo toban arday labaatan arday ilaa i kotomeeyey arday oo wax baratay ay midoobaan wax unbay soo saarayaan so wax ugu yar ay sameyn karaan waa in ay markaas sameeyaan qaaraan aruuris inay sameeyaan oo markaas hal qof la siiya la dhaaqo adiga halkan dukaankan ama carwadan ama isbitaalkan xitaa haddii arday markaas ay yihiin caafimaad baratay waxay sameyn karaan isbitaal inay dhisaan arday caafimaad baratay isku tagayso isbitaal ay sameynayaan neersanaa ku jiro waxaa ku jira maxaa ladhahay dad surgery ah waxaa ku jira kuwii narsinka markay isku tagaan isbitaal buuxay sameyn karaan qalabka waxba iskaashanayaan meeshana iyaga markaas waxaa kasoo galay income bulshadana faa'iida u tahay waxaa kuu soo haray kuwa businesska bartay ama dhaqaalaha waxay samey intay isku tagaan ay dhaqaale fiican aruuriyaan ay goob fiican oo markaas oo kabani ah ay furi karaan markaas haddana iyagana meesha shaqa abuuray u tahay bulshadana waxay u sameeyeen waxyaabo cusub ay u baahnaayeen adeegyaay kusoo kordhiyeen marka waxaan is leeyahay marka dhalinyarada tahriibka iyo waxaas laftikooda ha ka digtoonaadaan oo ha ka joogaan oo dalkooda ha ku qancaan shaqa la-aanta waa lagbaxaa waxbarashadooda ha aaminaan ilaahay tala saartaan wax allaala wixii ilaahay xaggiisa aad ka tala saaratid oo ilaahay xaggeed ka doonatidna waxaan leeyahay muwaynaysaan wacyigelinta iyo isbaraarujinta iyo iskolsoonaanta iyo isbahaysiga iyo in gurubrubla noqdo si wadajir wax loo qabsadana halagu dadaala dhalinyarada ayaa ah kuwa door muuqda ka qaadan kara kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta degmooyinka iyo deegaanada maamulka hirshabelle